aad baad u mahadsan tahay mahad cubayd cali dil argagax leh ayaa ka dhacay gobolka sool wararka ka imaanaya gobolka sool ayaa tibaaxaya in dil naxdinle loo geystay gabar lagu magacaabi jiray barwaaqo cali sulaymaan oo ka mid ah bulshada ku nool halkaas gabadha la dilay ayaa jasadkeeda loo kala qaybiyey laba qaybood waxaana lagu kal riday laba meel oo isku jira shan iyo toban kilomitir sida ay sheegayaan ciidamada booliiska dilkan foosha xun ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo ninka qabay gabadhan la dilay dhinaca kale maamulka yahuudda ayaa duqeymo kala duwan waxa uu ka fuliyey marinka go'doonsan ee khaza askarta kayaanka sahyuuniga ah ee sida dulmiga ah kusoo galay dhulka falastiin ayaa weli wada majaasiirta ka dhanka dadka muslimiinta ee ku nool marinka khaza shan iyo soddon ruux ayaa ku dhintay duqeyn maanta ka dhacday waqooyiga jiidda khaza iyadoona ay duqeyntan bahalnimada ay ku dhaawacmeen toban kale sida ay soo tabinayaan wariyaasha ka howlgara marinka khaza ciidamada sahaynada cadowga yahuudda ayaa duqeyn ku beegsaday guri ku yaala xaafada sheekh ridwaan ee dhulka falastiin duqeyntan cadowtinimo ayaa waxaa ku shahiiday shan ruux dadka ku shahiiday duqeynta waxaa ka mid ah wariye lagu magacaabi jiray iimaan ashaanti oo ka mid ahaa saxafiyiinta sida firfircoon usoo tabin jiray goodfarada maamulka yahuudda ee hogaamiyo dhiiggacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu saddex ruux ayaa ku shahiiday duqeyn diyaaradaha cadowga ka fuliyeen xerada nusayraad ee bartamaha marinka khaza waxaana ku dhaawacmay dad kale afar xasuuq ayaa yahuudda la beegsatay dad barakacayaal ah oo ku sugnaa gudaha dhulka falastiin ilaa iyo haatan ma jirto faahfaahin dheeraada oo ka soo baxday duqaymaha gelinkii dambe ayaa maanta ku shahiday tiro dad ah oo ay ku jiraan carruur yaryar kadib duqeyn culus oo ka dhacday xerada nusayraad geeska kale ku dhowaad toddobaatan ruux ayaa ku dhintay halkaay ku dhaawacmeen boqol kale kadib markii maleeshiyaadka r s f duqaymo wuxuushnimo ay ka geysteen dalka suudaan ciidamada dacmu sariic ama gurmadka deg dega ah ee dagaalka kula jira xukuumadda khartuum ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku kacay mid ka mid a gobodfallada ugu xanuunka badnaa oo ay ka geystaan gudaha waddanka suudaan ee dhaca qaaradda afrika kadib markii diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka ay ku beegseen dad shacab ah oon waxba galabsan duqeynta dadka ugu badan ku hoobtan ayaa ka dhacday deegaan lagu magacaabo karaariya oo waqooyi galbeed uga beegan magaalada umudurmaan ee dalka suudaan inta la xaqiijiyey duqeyntan waxaa ku dhintay shan iyo lixdan ruux halkaay ku dhaawacmeen boqol kale ciidamada r s f iyagoo adeegsanaya diyaarada dagaal waxay duqeyn ka fuliyeen waqooyiga daarfuur waxayna ku dileen shan ruux oo shacab ah murtasaqada r s f ayaa burburiyey gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad badan oo rakaab ah duqeynta lala beegsay baska waxaa ku dhintay labaatan ruux maleeshiyaadka raxanlaawayaasha isku magacaabay r s f ayaa duqeymo bahalnimo ah mar kale waxay ka geysteen suuqyo iyo xaafado ay joogaan dad rayd ah ilaa iyo haatan ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ka soo baxday duqeymahan baan ay maleeshiyaadka r s f ka geysteen suuqyada iyo xaafadaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda khartuum oo lagu magacaabo fataax araxmaan moxamed al amiin ayaa daaha ka rogay in cisbitaalada waaweyn ee magaalada khartuum la gaarsiiyey kiisas dhimasho iyo dhaawac ah shaqaalaha caafimaadkan ay wadaan dadaalo lagu badbaadinayo nolosha dadka ay dhaawacyada kala duwan soo gaareen sida uu hadalka u dhigay ugu dambayntii rasaas culus ayaa laga maqlay magaalada adisababa iyadoona ciidamada maxaarada duqeyn ku dileen askar laga qabtay tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa tacshirad ka dhacday magaalada caasimadda ah ee adisababa ee dalka itoobiya taas oo la sheegay inay fureen askar ka goostay jabhadda xoreynta oromada oo magaalada caasimadda adisababa dowladda itoobiya geysay maalmihii aynu soo dhaafnay maleeshiyaadkan oo ka mid ah garabyada o l a ayaa la sheegay inay heshiis nabadeed la galeen dowladda uu hogaamiye abiy axmed iyadoona la geeyey magaalada adisababa markii la geeyey magaalada adisababa maleeshiyaadkan waxay ka geysteen qas iyo rabshado sida ay kusoo warramayaan dad goobjoogyaal ah maleeshiyaadka kasoo goostay jabhadda fallaagada ah ee awal e waxaa ku dhintay rasaasta ay fureen haweeney rayd ah sidoo kale ciidamadan ayaa adeegsanayay bambaanooyin taasoo argagax iyo rucbi ku abuurtay dadka ku nool magaalada adisababa dhinaca kale diyuurado doronis ah ayaa duqeyn ka geystay mandiqada goojam ee ka tirsan ismaamulka amhara waxaana dhegta dhiigga loogu diray askar ka tirsan ciidamada militariga dowladda kuwaasoo lagu soo qabtay dagaalo ka dhacay deegaanadaasi oo u dhexeeyey faano iyo ciidamada daacadda wah abiy axmed asres mare oo ah madaxa siyaasadda ee goojam u qaabilsan fano ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan xabashada itoobiya la duqeeyey xilli la siinayo cunno iyo qaxwo halkaasna ay ku dhinteen tiro askar ah si kastaba xaalku ha ahaadee duqeyntan ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda xabashada itoobiya bilooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka oo ay ka geysanayso deegaano badan oo dhacay ismaamulka muxaarada war-saxaafadeed lagu baahiyey baraha internetka oo ka soo baxay jabhadda fano ayaa lagu sheegay in ciidamada abiy axmed ay xoojiyeen duqeymaha dhanka cirka ah oo ay ku beegsanayaan ciidamadooda gaar ahaan duqeymaha loo adeegsanayo diyaaradahan duuliyaha lahayn kuwaasoo dowladda itoobiya adeegsigooda bilowday markii dagaalada dhanka lugta ah looga adkaaday dhegaystayaal caawa wararkii ugu dambeeyey caalamka waynaga intaa